baraf xooggan oo dabaylo wata ayaa weli ka da-aya magaaladan washington iyo weliba gobolada bari ee dalkan maraykanka magaaladan washington oo keliya waxaa la saadaalinaya in barafka ka da-aya uu gaadho in ka badan lixdan sentimitir ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhintay gobollo kala duwan oo dalkan maraykanka ku yaala waxaana xaalad deg dega lagu soo rogay toban gobol oo barafkan iminka ka da-ayo malaayiin qof waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan iyadoo kumanaan kun oo qofna ay koronto la-aan yihiin oo barafkaasi uu saameeyey haddaba warbixintan waxaa inoo haya waryaheenna jamaal axmed cismaan baraf xooggan ayaa waddooyinka washington d c qariyey sabtidii maanta iyadoo barafkan oo dabeelo wata ay suuragal tahay inuu jabiyo rikoorkii hore ee barafka ugu badnaa ee ka da'a washington waxaana howlgab uu ka dhigay waddooyinka iyo duulimaadyada ku safra dhinaca bariga kana yimaada gobolka north carolina kuna jeeda new york in ka badan shan iyo siddeetan milyan oo qof oo ku nool labaatan gobol oo maraykanka ayaa la siiyey digniinaha la xidhiidha hawada kuwaas oo lala socodsiiyey inay la socdaan kanaalada saadaasha hawada dad badan ayaa guryahoodu sii dhigtay cunno biyo iyo khamri si aysan xilliga fasaxa toddobaadka guryahooda ugaba soo bixin ugu yaraan siddeed ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen shilal sababay waddooyinka oo barafoobay darteed gaar ahaan waddooyinka isku xidha north carolina kentucky iyo tennessee guddoomiyaasha dhowr gobol oo ay ku jiraan new jersey pennsylvania maryland virginia north carolina georgia iyo sidoo kale duqa magaalada washington ayaa ku dhawaaqay xaalado deg deg ah waxaana dadka looga digay inay gawaaridooda wataan duqa magaalada washington mariel bowser oo ka hadlaysay xaaladda degdega ee washington lagu soo ragay ayaa tidhi tani waxay leedahay cawaaqibka nolol iyo geeriba marka dhammaan dadka ku dhaqan degmada colombiya waa inay sidaasi ula socdaan sidoo kale baraf ayaa ka da-ay dhinaca koonfur bari pennsylvania oo ay ku jirto filadelfiya hornaantii sabtida dabaysha ayay saadaashu sheegaysaa inay ku wajahan tahay dhinaca waqooyi iyadoo la rajaynayo inay gaarto goor dambe uu maantahay magaalada new york waaxda la socodka hawada qaranka maraykanka ayaa sheegtay in aan la saadaalin karin weli inan baraf aan hore looga arag taariikhda magaalooyinka washington iyo baltimore uu halkaa ka di'i karo dabaysha iyo barafka socda darteed ayay dadka qaar saadaalinayaan inuu ka badnaan karo kii ka da-a washington sanadkii laba kun iyo tobankii ee gaarayay toddobiyo toban dhibic sideed inch oo u dhiganta shan iyo afartan dhibic laba sentimitir iyadoo kun sagaal boqol labaiyo labaatankiina ay magaaladu ka da-een barafkii ugu weynaa oo uu dhulka u soo jirsaday siddeed iyo labaatan inch aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey